Later on this hour, I'll tell you what he said. I'm Nikki Strong. This is VOA One The Hits.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada geeska afrika caalamka oo dhanna waxaad nagala socotaan boggeenna v o a somaali com duhur wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa arbaco bisha meyna waa kow iyo soddon sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimona waxaa ka mid ah dhalinyaro muhiimadda barashada afka hooyo ee dhallinyarada ay u leedahay afku waa waxayna mideeya af soomaaligu waa sumadda aynu ku nahay soomaali haddaynan afkeenna wax ku baran oo aynaan xoogga saarin waxaa lumi doonta taariikhdeenna iyo dhaqankeenna iyo sawirca gaarka ah ee aynu soomaali ku nahay ciyaarihii iyo kaalimihii heesaha ayaan barnaamijka ka marnayn marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin aqriyo ciidamada suudaan ayaa hakiyey wadahadallo xaba joojina oo ay la lahaayeen ciidamada taageerada degdega ah sida ay sheegeen saraakiil ku sugan suudaan ciidanku waxay ku eedeeyeen xoogaga taageerada degdega ah inay si isdabajooga ay u jebiyeen heshiisyadii xaba joojinta sarkaal ka tirsan dowladda ayaa kooxdan ku eedeeyey in ay ka weecdeen ballanqaadkii ahaa inay ciidamadooda kala baxaan cisbitaalada iyo dhismayaasha la degan yahay labada dhinac ayaa isweydaarsaday eedeymaha ku saabsan jebinta xabajoojintii dhowaan la gaaray taasoo lagu waday in ay sii socoto ilaa iyo sabtida dagaalada ayaa kasii soconaya suudaan muddo toddoba isbuuc ah waxaana ay xoogooda ka dhaceen agaarka caasimadda khartuum iyo gobolka galbeedka ee daarfuur sii socoshada dagaalkan ayaa khatar ku ah xasiloonida gobolka oo dhan waxaana ilaa hadda ay ku qasabtay ku dhowaad afar milyan oo qof in ay ka barakacaan guryahooda shan qof ayaa ku dhintay duqeyn ay ukrain ka geysatay tuulo ku taalla gobolka lohaneska ee bariga ukrain sida ay sheegtay xukuumadda moscow weerar loo adeegsada diyaarad aan duuliyo lahayn ayaa sababay dab in uu ka kaco warshadii saliidda sifaynaysa ee ku tahlay koonfurta ruushka meelo badan oo ka tirsan doniski ayaa la duqeeyey in ka badan afartan jeer afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaana lala beegsaday laba boqol lixdan iyo afar madfac oo cabirkoodu kala duwan yahay sida ay sheegtay warbaahinta ruushka dab ayaa saaka ka kacay warshada saliidda sifayse ee ku taala gobolka krasnodar territori ee dalka ruushka sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkaasi waxaana la rumaysan yahay in diyaarad laga leeyahay ukrain ay bartilmaameedsatay xaruntaasi taasoo keentay inuu gubto mid ka mid ah qaybaha shidaalka aadka u culus lagu kaydiyo kooxaha gurmadka deg dega ayaa sheegay in ciidamada dabdamiska ay ku guuleysteen in ay xakameeyaan dabka oo ku baahay dhuldhan boqol mitir oo isku wareeg ah mana jirto cid wax ku noqotay dabkaasi sidoo kale lix iyo toban qof ayaa ku dhaawacmay duqeynta ukrain ee ay ka geysatay tuulo ku taala gobolka luhaneski weeraradani waxa ay imanayaan maalin kadib markii aqalka kremlinka uu ku eedeeyey kiev inay bartilmaameedsatay caasimada moscow iyada oo adeegsatay diyaaradahan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano daroniska si ay u weeraraan dhismayaal reyd ah sida ay hadalka u dhigeen halkaad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington barashada afka hooyo ayaa dhallinyarada u leh waxtar badan abwaan maxamed bedel oo ka mid ah qalileyda soomaalida ahna xeeldheere afka iyo dhaqanka soomaaliga ka dhiga jaamacadda hargeysa ayaa arintan uga waramay wariyaha v o e da ee jabuuti sagal siciid oo magaalada jabuuti kula kulantay
bismillahi raxmaan raxiim sagal siciid marka hore aad baad u mahadsan tahay afku waa waxayna mideeya af soomaaligu waa sumadda aynu ku nahay soomaali haddaynan afkeenna wax ku baran oo aynaan xoogga saarin waxaa lumi doonta taariikhdeenna iyo dhaqankeenna iyo sawraca gaarka ah ee aynu soomaali ku nahay afkana ilaahay qur-aankiisu ku sheegay subxaanau watacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa bilisaani qowmihi liyubayina lahu rasuul kasta oo aanu soo diray waxaanu barray qoomkii aanu u diray afkooda marka haddaad u fiirsato waddamada horumaray waa waddamada afkooda wax ku barta waddamada aan horumarin ee aan waxba soo saarinna waa waddamada afafka shisheeye wax ku barta markaad af shisheeye daba fadhiisato waxa weeye waxba soo saari maysid qiimo yeelan maysid laakiin afkaaga haddii aad wax ku barato wax kasta oo aad baranaysana waad samaynlayd haddii gaari la samaynayo waad samaynlayd haddii wax kala la qabanayo waad qaban lahayd laakiin af qalaad aqoontu miyaa af qalaad aqoontu mayaa maya ayay nala tahay annaga ee qofba waa intuu eeba gashaa
marka hadda caalamkan aan joogno kale maanta wax walba siyaasadeen waxay ku xiran tahay dad shisheeye ganacsigeenii aqoonteenii marka sidee bay kula tahay in loo gaari karo halka wadamada kale ay gaareen oo in dadku ay iyagu aaminaan naftooda iyo luuqadooda oo markaa wax soo saarkii faa'iidada ay ka helaan sidee iyadoo xilligan ay wax kasta aanu daba fadhin dad shisheeye
way adag tahay inaynu wax soo saaro waxa weeyaan inaynu wax soo saarno waxaa ka horeysa horta inaynu wax baranno waxbarashadii markay af shisheeye tahay afkaa shisheeye waxa weeyaan wax alla waxaynu ku markaad u eegto afkeena haddaynu wax ku baran layn way sahladaan way fududaan lahayd inaynu inaynu wax baranno inaynu wixii dhex gallo in aqoontii lainoo dhigayey inaynu ficil u bedelo laakiin markaynu af shisheeye wax ku baranayno ficilkii aynu u bedeli layn waxaanaynu baranayno ayaa meesha ka baxaysa oo ficilkeennu wuxuu u badnaanayaa inaynu macnaysanno ereygan shisheeyaha ah oo masalan iminka ardayga sayniska loo dhigayo ee af ingiriisi loogu dhigayaa biolojiga markuu baranayo waxa keliya ee uu xoogga saaraa waxa weeye ereyadan af ingiriisiga ah ee sayniska ah inuu macnahooda garto waxaa meesha ka baxaya markaa ficilkii wuu ku dhexgeli lahaa ujeeddada guud ee casharku uu ugu saabsan yahay taashaa meesha ka baxaysa marka markaad u fiirsato iminka wadamada dalka jina oo kale waxa weeyaan fartooda adiga arkay waa far waaweyn midiiba waa guri iminka masalan albaabka oo kale qaabkiisa xaraf baa u taagan waxa weeyaan haddana fartoodaas ayay u howan yihiin fartoodaas ayay ku qanacsan yihiin taasaa keentay inay wax soo saarna yeeshaan afkuna waxa weeyaan waa waxaa lagu fikiro ee qofku wax ku qabsado ee uu qofku noloshiisa oo dhan u adeegsado si kastay ahaataba
xataa markaad eegto madaxdeena ama ganacsiga ama meel kasta bariiskii xataa wuxuu ku jiraa luuqadii shisheeye oo qofku wuxuu ku khasbaya inuu luuqad shisheeye barto waayo shaqadii baa laga leeyahay qofkan luuqadan ku hadli garanayaa maye waxdaa kasaa qof mas-uul oo qudhiis markuu hadlayo hadduu toban ere yidhaahdo sagaal ka mida waa luuqad kale ama carabi ha haataba ingilish ama faransiis marka madax yaa looga baahaya shaqadan inay qabtaan dadka inay ku saxaan ama ay ku joojiyaan inay luuqadoodii hooye ku hadlaan oo wax ku waxaystaan ma dhaqaanay u baahan tahay mise waxay u baahan tahay keliya bulshada la wacyigeliyo
waxay u baahan tahay horta faham in la wada fahmo waxaa la yidhaahdaa afafka kale farhunguri baa la yidhaha laakiin afkeenu waa afkii hooyo oo isagu farhunguri maaha waa afkii hooyo waa waxa ilaahay inoo dooray ee aynu kaga duwannahay ummadaha kale geeska afrika waxaa jira dad badan oo aynu muuqa isaga egnahay waxa koowaad ee laakiin laynagu kala soocaa waa hadalka weye iminka waa adiga arko qoomiyada badan baynu isu egnahay sida canfarta iyo oromada iyo qoomiyadaha aad baynu isugu dhownahay waxaynu se ku kala duwannahay waa afka marka waxaa kaloo dhami waa farhunguri waa farhunguri laakiin waxaa ka muhiimsan umadnimadaada iyo sooyaalkaaga bulsho oo afkaagu intaba gudbinayo ayaa ka muhiimsan marka waxay la tahay arrimahaasi waa hanyaraan soomaalidii hore may hanyarayn laakiin imanka dadka jooga markaad u fiirsato wax kasta oo ay gaar u lahaayeen ayaan agtooda waxba ka ahayn afku wuxuu gudbinayaa wadaniyadii ilmaha haddii afkiisa wax lagu baro wuxuu noqonayaa wadani dalkiisa jecel oo dadkiisa jecel buu noqonayaa laakiin haddii afaf shisheeyo uun la daba wado wuxuu jeclaanayaa wadamada kale waana ta iminka taagan ee keentay inay tahriibaan oo ay badaha jiidhaan oo ay halkaa ku dhintaan oo ay ku madhaan marka afkeenuna waa afafka hodanka wuxuu ka mid yahay afafka hodankaa afka carabiga ayuunbaa ragga waxbaaraa ay ku sheegaan inuu ka horeeyo laakiin af soomaaligu waa af hodana waana af taariikh weyn leh waana af suugaan leh ee, haddaad u fiirsato ereyada af soomaaliga ah erey kasta wuxuu leeyahay erey kale oo u dhigma Mm.
masalan halka afka ingiriisigu uu yahay had iyo jeer ereyo wada qaawan oo masalan ee, sida ay dadka afka ku hadlaa u qaawan yihiin ama ay siday maryaha u xidhaan ayuu afkooduna u qaawan yahay oo sarbeebtii ma jirto oo wixii la asturi lahaa si cad baa loo sheegayaa halka afkeenu uu leeyahay ereyo hu leh oo asturan oo sarbeeb leh iminka masalan ee, haddii aad tidhaahdo ee, afadii hebel ee, waxa kaloo u dhiganta ooridii hebel ee, waxa kaloo u dhiganta xaaskii hebel ee, ereyga marwadii hebel ereyga keliya ee ugu qaawan waa naagtii hebel kaana waxa weeye marka shirka la jooga ama marka la wada hadlayo inta badan qofka afka yaqaana ma adeegsado halka af ingiriisigu uu ereyada wada qaawan isagu sidiisa u adeegsanayo oo oo waxa weye afku dhaqankii buu sidaa ee, dhaqanka dadka ku hadlaya ay leeyihiin buu sidaa siday u qaawan yihiin buu u qaawan yahay inagana afkeenu sida aynu u asturanahay buu afkeenuna ka- ee, waxaa la yidhi hooyaday way umuray iyo way dhashay way kala wanaagsan yihin oo dee waxaad oranaysaa hooyaday way umuray Ee, kaasi waa kaa marka ee, waxaan odhan lahaa qof kasta oo soomaaliya afka xil baa ka saaran Ee, dowladda hadday tahay iyo hadday shacabka tahayba Ee, waxaa weli nool ee, raggii afyaqaanka ahaa ee, aqoonta u lahaa af soomaaliga Ee, hadday tahay suugaanta iyo haddii ay tahay afkaba Ee, had- waxaan odhan lahaa iyaga inta la isugu yeedho ha laga faa'iidaysto
kaasi waxa uu ahaa abwaan maxamed bedel oo ka mid a qalinleyda soomaalida ahna xeeldheere afka iyo dhaqanka ah waxa uu warramaya waryaheena jabuuti sagal siciid markana dhinacii heesa
waa cudur jacaylku waa culayb laysaan balka laga cidaadine waa cudur jacaylku waa culayb laysaan balka laga cidaadine cantar bina shadaadiyo cilmi siduu galaaye uugays cidlada dhigay cantarbina shadaadiyo cilmi siduu galaaye muuqays ciddada dhigay dumarku culimadii dilay inuu dumarka hijo dhibtooda wada tiray kuwadee anigu miyad caaw moogtay idmagalahaydiyo cabshiyowgaadhiyo gelo caraaru caybade cidmagalahaydiyo cabshiyowgaadhiyo gelo caraaru caybade dulcaaran carbaadanay eegaag togocondhadu xiriirkururtuweniye dulcaaran carbaadanay eegaagta gocondhadu xiriir kururku celiyey carca dhaqinaan maray canan ciladeedu karin awada cadibaanayo wacdii anigu miyad caaw moogtay
codka macaan ee balxariista jannaha ka waraabiya maxamed suleymaan tube aanu intaasi kaga gudubno marka nagaalkacyo nabadgelyada ka jirta gobolka mudug ayaa sabab u noqotay inay soo bataan ganacsiyada kala duwan kuwaasi oo fursad shaqo u abuura dhallinyarada sida uu ku soo waramayo wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isxaaq
hirgelinta goobaha shaqada ee fursadaha ay ka helayaan dhallinyarada ayaa ku soo badanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana dhowaan qaar ka mida dhallinyarada gaalkacyo oo isu tegay ay hirgeliyeen xarun ka shaqaysa daabacadda iyo naqshadaynta nuuradiin siciid xaashi waxa uu ka mid yahay dhallinyarada fursadaha shaqo ka helay xarunta waxa uu ka waramayaa sida dhallinyarada camal la-aanta ah ay uga faa'iidaysanayaan hirgelinta goobaha ganacsada ee kusoo kordhaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug
waa tahay waa mahadsan tahay cabdiwaahid macalin isaaq iyo v o a aad baan usoo dhaweynaya waan idinkaga mahad celinaya fursaddan qaaliga aad isiiseen haddee aan intaas kasii hadlo runtii waa arrin muhiimad gaara leh in deegaanka iyo dhallinyarada wax lagu soo kordhiyo gaar ahaan barnaamijyada dhallinyaradu ay ka faa'iidaysan karaan annagoo runtii dhallinyarada deegaanka u dhalataan nahay inaanu fikirkeena ku biirno aan kusoo kordhino waxyaabaha noocaasana waxaan u aragnaa inay fursad tahay wax loogu abuuri karo dhallinyarada kala duwan ee magaalada gaalkacyo sidaasoo ay tahay hadda kambanigan dhalinyaro badan baa jirta oo ka faa'iidaysatay oo shaqaale ahaan loo qaatay kuwo kaleetana waxay nugu jiraan shorti listiga oo weytin bay nugu jiraan oo way sugayaan waxaana aaminsannahay inaan dib ka qaadan doono marka kambanigu uu si fiican lugihiisa isku taago runtii waana ku faraxsannahay inaan boqolkiiba maadaama dhallinyarada soomaaliyeed ay toddobaatan iyo shan tahay in shaqa abuur dhallinyarada soomaaliyeed loo sameeyo waana soo dhaweyneynaa marka kambanigan uu yimidna dhallinyaro badan baa noo timid oo shaqo codsanahaya ballanqaadyana waa u sameynay haddii ilaahay idmo oo wax soo baxaana ballanqaadyaan u sameynay insha allahu diyaar baana unahay haddana waxa ka shaqeeya waa dhallinyaro annaga hawsha wadnana dad dhallinyaraa baa nahay marka aadaan runtii usoo dhaweyneynaa anagu fursadaha ee uga bannaan dhallinyarada kambaniyaasha kale oo magaalada ku yaalla ama cusubna waxaan leeyahay fursadaha uga bannaan dhallinyarada waa inay ka faa'idaystaan oo la siiyaa nuurdiin xaruntan waa markii ugu horreysay degmada gaalkacyo laga hirgeliyo maxaad ugu aragteen fursad baahin noocee ah baad gobolka ka jirtay marka aad halkan ka hirgelinayseen
waa tahay cabdiwaxid waa mahadsan tahay xaruntani runtii waa waxyaabahan digital technologyga la yiraahdo ayay samaysaa waa daabacaadda casriga ah waxaan u aragnay inay baahi deegaanka ka jirto horey hal shirkad baa uga jirtay oo noocan oo kale ah deegaankuna waa deegaan ballaaran marka baahidaasi inay jirto ayaan u aragna marka koowaad oo dadku ay u baahan yihiin maadaama hadda waxyaabaha ugu badan oo la adeegsaday yihiin waxyaabaha digital technology-ga ah sidaasaan u aragnay baahida labaad oo jirtana waxay tahay inay dhallinyaradii u baahan yihiin in shaqa abuur loogu sameeyo baahidaas jirta ayadana waa u keenay taasna waa u keenay inaan dadka kaga faa'idaysano dad share holderis oo isku tegay ayaa barnaamijkan ka faa'iideeyey dadkana u keenay annaguna runtii dadka dadka uga faa'iideynaya oo shaqa abuurka ugu samaynayaana
dhalinyarada habka aad ku qaadanaysaan ma xirfadlayaal ma aqoontooda maxaad ku qiimeynaysaa
runtii hawshaani waa sax marka koowaad aqoon kama saan la waa aqoon sababto de waxaan waa cilmi dad ayaga la mid ahaa soo bartay oo sidaan usoo diyaariyey marka cilmina waa lagu qaadanayaa cilmigaas marka lagu qaato oo la fiiriyo shahaadadooda iyo heerka ay gaarsiisantahay iyo cilmiga ay soo barteenna waxaa jirta waxyaaba la yihahdo skills ama tiri xirfad xirfaddaas marka hawshaanay ku dhex jirtaa waa la baraa marka annagaa barna oo maaragtay trainina u sameynaa hadda runtii shaqaalaha hadda nala shaqeynaya oo kale toddoba bilood bay waxay ku jireen tobabar ku jireen qofku marka aqoon waa leeyahay waa sax combuteris wuu yahay ama i t wuu yahay laakiin cilmigan mashiinaa la isticmaalaya in marka dadka la baro waa muhiim dadka marka ayagoo aqoonta aan ku qaadanayno qofku qof aan wax qorin aan la qaadanin haddana annagaa barna oo dadka training gelino wakti gelino say dadkii shaqadeenna usii wadaan ugu dambeyntii fursadaha dhallinyarada aad hadda u haysaan oo aada uga faa'iideynaysaan degmada gaalkacyo iyo dhammaan gobolka mudugba oo aad nala wadaagi karta ma jiraan haa way jiraan cabdiwaaxid aad baad umahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad waa way jiraan fursadahaas waxaa ka mida middan waxaa ka mid a inaanu samayno trainino ama maaragtay seminaaro aan qabanno tobabaro inaan sameyno tobabaro cafwan tobabaro inaan sameyno ama seminaaro kaleeto inaan qabanno oo maaragtay aan dhallinyarada u qabanno aan uga faa'iideyno aqoon kororsi ah si maaragtay ay xirfadaha dhallinyaradu u bataan waxyaabo kaleeto way jiraan oo aan dadka deegaanka ama bulshada deegaanka aan ku caawino dhallinyaradu ay ugu horeeyaan marka waxaan aaminsanahay meeshaan inay xarun dhallinyaro tahay dhallinyaradana looga faa'iideyn doono marka run ahaantii annagu waxaan wax u keenay ama aan wax u qabanayna ama aan rabna inaan hormarino waa dhallinyarada deegaanka inay ayaguna ka faa'iidaystaan ragga naga mid oo nala mid oo dhallinyarada ahna inay horumarintaas kale deegaanka kusoo kordhiyaan annaguna runtii dhallinyarada waa usoo kordhinay fursadana way uga bannaan yihiin kuwo badan oo shortlistiga nagu jirana way jiraan oo sugitaan macnaha aan u ballan qaadnay shaqooyin kambanigana waa kambani cusub Eh, fursado waa uga bannaan yihiin haddana way imaan karaan qaybo ka mid oo waxaa jira xitaa noola shaqeeya ee maaragtay qaab oo oo caadi ah oo runtii eh, eh, indirecti ah marka qaababkaas kuwa noola shaqeeyaa jira ayaguna runtii marka dhallinyaradu annagu bayskeennu waa wuxuu yahabe inaan dhallinyarada waxna u keennay ayagana aan rabna inaan wax u faa'iidayno annaguna aan ka faa'idaysana insha
xarunta oo aan ku booqday dhalinyaro fara badan oo shaqooyin ka haya waxa ay ka sheekeynayaan fursadaha shaqo abuurka ay ka heleen dhallinyarada gobolka mudug tu magaceyga waa maxamed cabdulaahi ciise oo jooga dha- oo ka mid ah dhalinyarta magaalada gaalkacyo joogta oo ku waxbaratay kambanigan hadda aad arkaysaan ayaa ka shaqo bilaabay soo yacni aan u galay itixaan qaatana maasha allah awal baala muddo ayaan ahaa laakiin ayagaa iiga faa'iideeyey ama aan aan fursad u helay inaan ka shaqo bilaabo muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug kusoo kordhayey goobo ganacsi oo dhallinyaradu ay ka helayaan fursado shaqo halka qaar kale oo badanna ay weli camal la-aan ku yihiin magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
halkaad nagala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhallinyarada maanta markana ciyaarihii iyo maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee kooxaha kubadda cagta ee safiya iyo roma ayaa caawa ciyaarta kama dambaysta ee koobka kooxaha qaaradda yurub ee uroba league waxa ay fooda isku darayaan gegida abuskas stadium ee magaalada budapest ee wadanka hungary labadan kooxood ayaa marka laga hadlayo koobkan ay ku baratamayaan ee uroba league oo markii hore ueva cup la ohan jiray waxaa lix mar oo koobkaasi ka mida ku guulaysatay kooxda kubadda cagta ee safiya waana kooxda ugu hanashada badan ee koobkan lagu loolamayo halka kooxda kubadda cagta ee romana ay xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ku guulaysatay koobka ueva conference league oo ah koob dhowaangala waxaana ay rajeynaysaa kooxdu in sanadkii labaad oo xiriira ay ku guulaysato koob caalami ah oo qaaradda yuruba laakiin dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee roma waxaa laylinaya tababaraha magaca weyn ee hose marino tababarahan oo isagu hore shan koob oo caalami ah oo qaradda yurub ah kusoo guulaystay kooxa kala gedisanna usoo qaaday waxa uu doonayaa inuu noqdo macalinkii ugu horreeyey ee lix koob oo qaradda yurub ah ku guulaysta waxay haatan siman yihiin tababarihii hore ee waddanka talyaaniga giovanni trebatoni oo isagu shan mar shan koob oo qaradda yurub ugu soo guulaystay si kastoo taaba kooxda kubadda cagta ee roma ayaa rajeynaysa in ay kooxda safiya waxaan hore ugu dhicin oo ah in laga adkaado ay caawa ku samayso halka saviyana ay doonayso in ay koobkeedii toddobaad ku guulaysato kooxda kubadda cagta ee safiya waxaa hogaaminaya weeraryahanka u dhashay waddanka morocco ee yuusuf annasri oo isagu xilli ciyaareedkan kooxdiisa siddeed iyo toban gool u soo dhaliyey halka kooxda kubadda cagta ee romana ay ku tiirsan tahay ciyaaryahanka kubad abuuraha ah ee lorenzo balagarini ee u dhashay wadanka talyaaniga xiddigan ayaa xilli ciyaareedka haatan waxa uu abuuray boqol iyo shan fursadood oo goolal lagu dhalin karay waana ninka afaraad marka la eego xidigaha qaaradda yurub oo waxaa ka horreeyay oo keliya ciyaaryahanada messi bruno fernandes iyo weliba finishes junior taasi oo tilmaamaysa awoodda xiddigan u lahan karo inuu kooxdiisa fursado badan oo goolal lagu dhalin karo u abuuro dhinaca iyo haddii aan jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoydana kooxda kubadda cagta ee real madrid xiddiga ay ku dhaarato ee muddadana u ciyaaraya kooda ciyaaryahan karim benzima ayaa wararku waxay sheegayaan in laga yaabo inuu isaga tago kooxdiisa islamarkaasina waxaa looga gacan haatinayaabaa laleeyahay waddanka sacuudi carabiya oo xidiga waxaa loo gaaray lacag gaaraysa afar boqol oo milyan oo lacagta euro ah inkastoo ciyaaryahan kuwa aanuu weli go-aan ka gaarin inuu kooxda real madrid kusii nagaanayo iyo inuu dalabkan aqbalayo haddana dad badan ayaa rumaysan soddon iyo shan jirkan u dhashay waddanka faransiisku in aanuu sahal kaga tegi doonin kooxda kubadda cagta ee real madrid waa hagaag dhegaystayaal xubintaana ciyaarta ayaan kusoo gabagabaynaa tan iyo kulan dambe oo mascadooda ku dhaafaya sidaa nabadgelyo
maxamuud mascade iyo ciyaarihii aanu intaasi ku dhaafno markana gebagabada idaacaddan kusii dhowaaneynaa ee dhinacii heesaha
haween la degto dabaalna aan garanayn daadihin bay u bugtahay ina ragoo dar alleema ku daawan lahayd
dadku inuu isbartaa dooq jacayl ka horaysee nin dariiqa maraya in la soo dafiraa dadoo wayga su'aale dar alleema saxda
qofka dooqu ku raacshee jacaylkiisa dartii cuntadii dejin weyda kuuna diirnixi waaya dadweyno wayga su'aala dar alleema saxba
ruuxa hadda waa ruuxa waalidayoobee qoraxdoo duur joogta hameenkoo dam ahmooday dadoo wayga su'aale dar alleema saxda
ragga doorkiyan ka tugsanayayo naftu daaye nabid daylaylino ragga doorkiyan ka tugsanayayo naftu daaye nabid daylaylino waxaan doonayaa inaan dadabgale dhaqadaha rajada ha daboolino waxaan doonayaa inaan dadab gale dhaqadaha rajada ha daboolino labdooxantoo dhawadeedi tahay dayro ha ka dhigin labdooxantoo dhawadeedi tahay dayro ha ka dhigin dabnahaygu shidin ee ila dadaan dabnahaygu shidin ee ila dadaan labdooxantoo dhawadeedi tahay dayro ha ka dhigin labdooxantoo dhawadeedi tahay dayro ha ka dhigin dabnahaygu shidin ee ila dadaan dabnahaygu shidin ee ila dadaan
ceeldeenaho dolis gaabaniyo dabar lagu cabiyo dooqha isku kihin ceeldeenaho dolis gaabaniyo dabar lagu cabiyo dooqha isku kihin waa hadal daweyn tusaaliyo digniin ayaha dambana darsi kaaga dhigan waa hadal daweyn tusaliya digni ayaha dambana darsi kaaga dhigan ee debisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin ee debisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin niya kaadaban kuma diirnaxdee niya kaadaban kuma diirnaxdee ee dibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin ee dibisu qabo hana daalino hadal yuu ku dinin niya kaadaban kuma diirnaxdee niya kaadaban kuma diirnaxdee
cododka macaan ee banaxariis sijinaha ka waraabiya axmed inshaar olol iyo saafi ducaale waxay gabogabo u ahayd idaacaddeenii dhallinyarada maanta intaan mar kale hawada ku kulmi doono xaggiina saacaddu marka ay tahay afarta galabnimo waa dhammaan v o a oo idin sidaa iyo nabadgelyo